aad baad umahadsan tahay maxamed kaafi weli waxaa ka soconaya magaalada baydhabo ee gobolka bay gaar ahaan weelkii dhawaan ay shirka ku fureen ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamanka shirkii dib u heshiisiinta oo ay ku dhaadeen mas-uuliyiinta dawladda maanta goobtaasi waxaa isugu yimid qaar kamid ah ergadii ka qaybgelaysay shirka dib u heshiisiinta iyo sidoo kale golaha wasiirada qaar ka socda uu kamid yahay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga doctor khalid cumar iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo laba kamid ah saxiixiyaashii maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kale ah guddoomiyihii hore ee gobolka bay cabdifitaax jeesay iyo madaxweynihii hore ee maamulka saddexda gobol maxamed xaaji cabdulla madeer meeshana waxaa laisku wadaagsaday hadallo iyo su-aalo iyadoona adayaashu ay sheegeen qaabka loo wajahayo maamul sameynta saddexda gobol ee koonfur galbeed ay wanaagsanaaneed marka hore in jirka kismaayo la joojiyo wixii xaq ah ay dadkan ku leeyihiin ay soo helaan kadibna ay habboonaan lahayd in shirka sidaa lagu furo taasi waxaa kasoo horjeestay qaar kamid ah golaha wasiirada ugu horeeya wasiir ku-xigeenka amniga iyo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga waxa ay sheegeen in muddo afartan iyo shan cisho ah ay ka go-an tahay in lagu soo dhiso maamul ka kooban saddex gobol sida ay hadalka udhigan kaafi waata axmed shirka socda markii laga soo tago waxaa faahfaahin naga siisaa bal dadkii diidanaa oo weliba ay ka mid yihiin maamulka lixda gobol ee madoobe nuun oo hogaamiyo bal faahfaahin naga sii
weli wax mowqifkooda uu iska bedelay kaafi oo ma jirto xitaa mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol maalinimada beriku ah oo isniina oo taariikhduna ay ku beegan tahay labiyi labaatanka waxa ay ku baaqeen in uu ka dhaco baydhabo dibadbax looga soo horjeedo shirka ka soconaya magaalada baydhabo oo maamul loogu dhisayo saddex gobol koonfur galbeed soomaaliya saddexdaas gobol oo kale ah bayd bakool iyo shabeellaha hoose madoobe nuunow weli waxa uu ku adkeysanayaa in shirkaasi uu yahay mid aanan loo dhamayn halka guddoomiyaha golaha guursida ee maamulka lixda gobol xasan shire uu ku baaqayba in mudaharaad lagala horsado sida uu hadalka udhigay marka weli maamulkii lixda gobol waxa uu yahay in aysan aqoonsaneen shirkaasi wixii kasoo baxana aysan u hogaansami doonin sida ay baasi cad saxaafada ay ugu sheegeen maanta xilliga ay ku dhawaaqayeen dibadbaxa looga maamulka la doonayo in laga dhiso baydhabo wararka qaar oo warbaahinta wadajir ay helayso waxay sheegayaan siyaasiyiin dana gaar ah leh inay shirkan gadaal ka riixayaan oo ka mid yahay weliba shariif xasan sheekh aadan oo doonaya in uu siyaasadda ka soo galo dhanka maamulka koonfur galbeed arrimahaasi sidee baydhabo looga dareemaya axmed
kaasiyow waa jirtaa sida labada soconada shariif xasan sheekh aadan waxa uu ka mid ahaa dadkii u ololeynayay maamul ka kooban saddex gobol in uu ka dhismo magaalada baydhabo oo xitaa imaashihiisii baydhabo ay sababtay mudaharaadyo dadna ay ku dhinteen dadna ay ku dhaabacmeen shariif xasan waxa uu yahay dadka inta badan loo saadaalinayo in maamulkaasi islamarkaana dadka hogaaminaya walow ay jiraan siyaasiyiin kale oo iyaguna doonaya in ay la tartamaan shariif xasan sheekh aadan balse inta badi dadka siyaasiyiinta gadaal ka riixaya jirkaasi waxaa ugu cadcad shariif xasan oo xilligan asna doonaya in maamulkan asilba fikrad ahaan baydhabo uu keenay in ay u hirgasho waa taha marka danahan gaarka ee la wato sidee u dareemayaan shacabka magaalada baydhabo oo aan ognahay intooda badan in shirkan hadda socda aysan jeclaysan kaasi waa sax inta badi shacabka waxaad moodaa in ay ku kasan yihiin maamulkan loo samaynayo intabadi maamulkii lixda gobol ee koonfur galbeed uu hogaamiyo madoobe nuunow waxa uu taageerada ugu badan uu ka haystaa dadka shacabka iyagoo doonaya in ay dhisaan maamul lix gobol ka kooban walow dadka qaarna ay sheegayaan marka goobaha kudirarka laisugu imaado oo kale in dawladii iyo beesha caalamka ay ka socon weyday in lix gobol la dhiso imika ay akontaas iyo saddex gobol la dhiso balse dadka qaar waxa ay leeyihiin goboladan lixda gobol ma kala go-ayaan dad iyo beer ayaa inagu tala iyo ereyo kale ayaad ka dhex maqlaysaa marka aad dhex socoto magaalada baydhabo inka badina waxaay farta kugu fiiqayaan in ay saxan yihiin maamulka madoobe nuunow maxamed iyo maamulka lixda gobol kuwa ay farta kugu fiiqayan inay saxan yihiin balse waa ay jiraan dad kale oo fikrad saa ka gedisan qaba oo arkaya in beesha caalamka iyo dawladda aanan xilligan suuragal ahayn in ay aqoonsato maamul lix gobol ka kooban marka shacabka sida ayay isu khilaafsan yihin oo ay ku kala duwan yihiin kaafi